dadka hal abuurka ee soomaaliyeed ayaa aan ka baaqsanin in ay ka hadlaan dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed ku dhacay soddonkii sane ugu dambeeyey iyo ka horba xilliyadii dagaalada sokeeye ay socdeen iyadoo dadka qurba joogta ay ka soo baxeen dad fara badan oo iyaguna hal abuura oo aad uga shaqeeya arrimaha dhinaca suugaanta iyo qaybaha kala duwan ee wacyigelinta waxaa ka mid ah abwaan daahir maxamed xaashi oo muddo dheer ku dhaqnaa waddanka ingiriiska oo dhowaan aan kula kulmay magaalada nairobi waxaan ugu horrayntii daahir weydiiyey bal goorta uu bilaabay hal abuurka ama uu dareemay in uu wax orin karo waxaanu yidhi waa mahadsan tahay yaasiin aniga wakti hadda laga joogo dhowr iyo labaatan sano ayaan dareemay inaan wax orin karo waxaana igu dhaliyey oo ugu horreeyey burburkii markii uu dhacay dhibaatada ku dhacday dalkii iyo dadkii iyo sida soomaalidu ay noqotay ama sidii ay ahaan jirtay markaan arkay labadaas ayaan isiri allailahe daahirow arrintan wax ka dheh marka xilligaas waan damcay laakiin inteeda badan haddii aan ka hadlo adigu labaatankii sano u dambaysay ayaan wax ka idhiiri haddana waxaan soo wadaa insha allahu boog aan ugu bixiyey dhaliil magaciisa la yidhaahdo waan ku dhaliilayo ummadda soomaaliyeed intaad qurbaha joogtay waxyaabaha ku soo jiitay inkastoo suugaantu ay ballaaran tahay waxay kala leedahay moogtaa qaybo kala duwanoo ama dhaqan xumada ama markaa dadka la xirayo xabsiyada ardada kuwa aan qaangaarin haweenka iyo ragga isfuraya waxyaa furiinka sii badanaya waxyaabaha waxma ka tirisa
waxyaalahaas mar baan buug baan ka buugga aan qoray ayaan jecelahay insha allahu inaan kusoo mandhigo maasooyinkaas ku saabsan dhaqamada qurbaha laakiin inta badan waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo dhaliisha guud ee ummadda soomaaliyeed arrimaha bulshada inta badan social mediaha meelaha wax lagu qoro ayaan ku arkaa gabayadaada iyo sheekooyinkaaga gaaraan xilliga ee burburka u dhacay iyo weliba markaan dambe dagaalada qabaa'ilka iyo waxa ee kuwa maxaa aad ka xusi kartaa
anigu inta badan ama sida ay tahayba qof gooni ama qabiil gooniya ama qolo gooniya ama deegaan gooniya inta badan anigu ma taargargareeyo ama uma hadlo ama kuma dul hadlo waxaan xoogga saaraa si guud ummadda soomaaliyeed marka maansooyin badan baa jira oo aan ka tiriyey waxaa ka mid a mid la yidhaahdo soomaaliya isdaba qabo marka waxaa ka waa dheer tahay laakiin wax yar baan wax yar baan ka soo qabanaya waxaa ka mid ah ummad yahay qaraabiyo halka qoys ka wada timid ummad yahay isqalane ee haddana qoslaysahay ummad yahay qur'aankiiyo qaanuunba kala ce ummad yahay khudbadahana qiiro beena oydaa qiyaamuhu intuu dhicin soomaaliya isdaba qabo maxaa kale oo iyana ka mid london baa waxaan ku aragnaa kooxo badanoo fanaaniinayo dad badanoo halaabo uraho heese iyo riwaayada iyo wax sameeya bal arrimaha ka war
way jiraan rag badan oo dad badan oo lana jooga oo fanaaniinta xooggoodii waxaan dhihi karaaba in badan oo ka mid ah london bay joogaan laakiin anigu waxaan horta ho door biday inaan buuq qoro ayaan go'aansaday buuggaas dhaliil la yidhaahdo marka maansooyinka aan soomaali buugga ku jira ayaan waxaan rabay inaan maarata wax yar idinkaga soo qabqabto kaleeto middan waxaa la yihahdaa qisaas ayaduna waa waa dheer tahay laakiin in yar baan ka soo qabanaya qardajeex inay wada hayaan qolana weydiine dadkaan la hadlay duur qardajeexa inay ku socdaan qoolkii la yidhi soo galana qoorta wada dhiibte in la wada qisaasay dhammaan qalinka saareen qurmuun buu usoo uriyay midkay qoqob wadaagaan soomaalida waxay iskugu necab qoloba qolada ay deris la tahay markaan fiirsaday oo ay sheekaysanayaan oo makhaayadaha isugu yimaadaan qoloba qolada ee ood wadaagga ay yihiin ayaa sheekadoodu ay ka kulushahay sheekada qolada aysan ood wadaagta ahayn marka waxaan ku yidhi qurmuun buu usoo uri midkay qoqob wadaagaan ya shisheeyuhu wuxuu soo qorana qaayib ku ahaaday dhibka kaleo dadka soomaalida aan ku arkay ummadaha kale beesha caalamka wixii ay keento qof ka hadlaya ama qof mucaaradaya ma jiro qof walba wuxuu leeyahay samcan wadaacan ya marka waxaan idhi shisheeyuhu wuxuu soo qorana qaayib ku ahaaday carab iyo quluub wada jirtaa qayma lagu yeeray kala qaybsanaantaan wataa lagu khasaaroobay in qabiil la caabudo maxaa quwadda loo saaray dadkii in qabiil wax walba lagu saleeyo haddaad hadasho adigu hadda maanta tiriso markiiba waxaad arkaysaa dad ka fal celinaya yuu yahay ama annagaa naloola jeedaa ama hebel buu u jeedaa qofkii markiiba go-aan buu qaadanayaa aadan aqoonin daahir abwaanow soomaalidu waxay tidhaahdaa soomaalidu been waa sheegtaa laakiin been ma maahmaahdo marka hadda gabaygaagan waxaan ka dareemay dadku waxay yidhaahdaan oodi abka dhow dadka dariskaah oo qoqobka wadaago isdhalay oo isla xididka maxaa isku diray haddaad suugaantaada iyo halabuurkaaga aad filmaa inta diriraysaa waa intii dariskaahayd
inta diriraysaa saad u sheegtay waa inta dariskaayo waa midaan ku idhi qurmuun buu usoo waray midkay qoqob wadaagaan de waa dhaqamo kolley annaga naga horreeyey oo casruljaahili ah oo xilligii adduunku dee dadku jaahiliyada ahaayoo dadku intii isku ogol ah ama ood wadaag ihiba ay daaqa iyo xoolaha ay kala riixan jireen marka ay kala dhici jireen marka waxaad moodaa tiiba in dawladdii xitaa ay ku lug yeelatay oo ay dawladdiiba xitaa ay ay raad ku yeelatay waxay u malaynayaan baad leedahay dawladnimada hasha geela isku mid tahay dawladnimada waxaan arkaysaa qofkii madaxweyne laga dhigo ama prime minister laga dhigo ama wasiir laga dhigo in dad gaari ay markiiba sheeganayaan oo ay leeyihiin waa annaga dadka intiisa kalena ay ka xigsanayaan marka qofkii kale wuxuu u arkayaa wax laga dhacay oo hashii oo laga dhacay oo uu daba joogo ninkaana wuxuu leeyahay hashaydii halshii baan qaaday waan kaa qaaday maandeeq baan iga qaaday anna kana waa daba taagan yahay wixii dawladnimadii o dhan saasaa lagu saleeyey meeshii wuxuu ay marka waxaan leeyahay annaga dadkeena soomaalida waxaad moodaaba dawladnimada iyo dhaqankii miyiga oo raacatada ahaa inuu isku milmay oo u baahan yahay in laga hadlo oo doodo badan laga yeesho mid kalaa jirta oo oo oo dilaal yahdo waa maanse dheer oo aad iyo aad kolley anugu aan jeclaystay inaan dadka waktigoo yar weliba marka soomaalida sida dulmiga iyo xumaanta maantay dadkeennii ay u taageerayaan qofkii wixii wanaag ahaana looga hor imaanayo ama loo bixinayo magacyo kale ayaan maansidan ka tiriyey marka qayb ka mida ayaan soo qaatay waa meel ninkii daacadihii uu daciif yahay waa meel ninkii daalinana loo durbaantumi waa meel damiir laawayaal ay ku doobiyin waa meel dastuur iyo la rabin dawladnimo toona waa meel diintii allana daaqad laga tuuray waa meel dariiqaad martaba dabu ka qiiqaayo oo uu ninkii damin lahaa dama la saarayo kaasi wuxuu ahaa abwaan daahir maxamed xaashi oo ah abwaan soomaaliyeed oo qurba joogtaa gaar ahaan waddanka ingiriiska muddo dheer ku dhaqnaa oo aan kula kulmay magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi